بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون والآن نترككم مع الخطبة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها المسلمون اتقوا الله تعالى ربكم وكونوا مع الصادقين وامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر تكونوا من المفلحين والزموا جماعه المسلمين فان يد الله مع الجماعه عباد الله سناخذ اليوم في هذه الخطبه وصيه عظيمه من وصايا خير البريه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جامعه لاحكام عديده تصلح بها دنيانا واخرانا وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره والتقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ولاليال rasuulkeenna sharaftali sala allahu calayhi wasalam wuxuu uga tegay ummaddiisa oo uu siiyey dardaaranno aada iyo aada u qaali ah oo haddii ay ku camal falaan ay ku hagaagayso adduunyadooda iyo aakhiradooda labaduba waxaana aada iyo aada u habboon dardaaramadaasi dhexalgalka ah in aada iyo aada loo faafiyo oo dadka muslimiinta loogu celceliyo aada iyo aadna dhammaanteen aynu ugu dadaalo inaynu camal u rogno baaraka allaahu fiikum xadiidkan waxaa rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalama inoogu sheegay arrimo badan oo la doonaya dadka muslimiinta ah inay iska ilaaliyaan si ay u liibaanaan adduun iyo aakhirana ay u badbaadaan waxaa ugu horeeya laa taxaasadu ha isxaasidina baa rasuulkeennu yidhi sala allahu calayhi wasalam xasadka waxaa loo yaqaanaa waa xanuun dilaayahoo khatar ah waana xanuunkii ku dhacay ibliis oo xasad ayuu ahaa sababtii uu ku kaliftay inuu ku dadaalo labadii waalid inuu jannada ka soo saaro sidii ugu dadaalayo xaasidnimo daraaddeed waa tii jannada laga soo saaray waa xanuunkii ku dhacay nimankii yahuudda la odhan jiray oo ilaahay qur-aanka meelo ka mida ayuu inoogu sheegay xasadkaasi inay aada iyo aada u samaynayeen am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadlih dadka ma waxay ku xaasidayaan ilaahay jalla wacalaa nicmadiisa iyo deeqdiisa iyo fadligiisa uu siiyey alkaa kolkaa waxaad ka garanaysaa inuu aada iyo aada u xun yahay waxaanay ahlulcilmiga barh ka midi ku tilmaamaan macnihiisu inuu yahay tamanii zawaali nicmati illaahi cani ilgayr qofku inuu tamaniyo oo uu jeclaysto nicmada ilaahay jalla wacalaa dadkaasi kale uu siiyey ee ugu nicmeeyey inay ka zuusho oo ilaahay jalla wacalaa uu ka qaado ilaahay nicmooyin kala duwan oo fara badan ayuu addoomihiisa siiyaa cidduu doono wuxuu siiyaa nicmo cilmi cidduu doono wuxuu siiyaa nicmo maal cidduu doono wuxuu siiyaa nicmo jidh iyo quruxeed cidduu doono wuxuu siiyaa nicmo caafimaad cidduu doono wuxuu siiyaa nicmo waxa weeyaan cilmi iyo diineed cidduu doono nicmo awlaad buu siiyaa ilaahay jalla wacalaa isaga ayaa arsaaqda iyo nicmooyinkaba qaybiya haddaba xaasidkii waxa weeyaan qofka nicmooyinkaa ilaahay dadka kale uu ugu nicmeeyey ka xun ee jeclaysanaya ee doonaya in laga suuliyo oo nicmadaasi laga qaado ama ha jeclaada in isaga ay ku soo wareegto ama aanay ku soo wareegine mar hadduu sidaasi tamaniyayo oo uu doonayuu jecel yahay xaasid weeyi sideedabana qofka xaasidkaahi waxay ahlulcilmigu tilmaamaan isaga qudhiisaa dhiban waayo nicmooyinka ilaahay way fara badan yihiin kolba markuu arko qof ilaahay nicmo siiye uu karaahsado ee uu naco ee uu yidhaahdo alla yaa ka siiba dee qof mar walba cadho iyo dhibaato iyo karaahiyeysi iyo necbaasho ku jira ayuu noqonaya walaalayaal had iyo jeer nafaha xasadku waa mid ku qarsoon oo qofku wuxuu iska jecel yahay inaana cidina ka sarrayn ee meel kasta iyo baab walba dadku isaga uu ugu sarreeyo oo uu kow ka noqdo qofka muslimka ahi waxaa la doonayaa marka uu arrintaa naftiisa ka dareemo inuu aada iyo aada ugu dadaalo si uu meesha uga saari lahaa ee qalbigiisa uu uga zuulin lahaa xasadkaa uu ka dareemay ama uu ku arkay waxaase dhibtu ay sii weyn tahay marka qofku xasadkaa qalbigiisa ku jira uu dabadda u soo saaro ee ciddii uu xaasidaayay uu isku dayo inuu af ku dhibo oo uu afka wax kaga sheego ama uu adin ku dhibo oo uu gacan iyo wax la mida ula yimaado markaasaa xaasidnimadu ay sii dembi weyn tahay oo aada iyo aada u sii xun tahay wa min shari xaasidin idaa xasad waxaa dhici karta qof waxa weeyaan markaa uu xaasidayo inay xaalad fursadi usoo marto dabeetana uu wax ka sheego oo tusaale ahaan la yidhaahdo qofkaasi waa qof aada u deeq badan waa qof sadaqad badan aada iyo aad buu wuxu bixiyaa masaakiintuu ilaaliyaa waana qof marka horeba bartilmaameed u ahaa uu xaasidayey oo uu qalbiga ka necba kolkaasuu odhanaya waa runo aad buu wuxu bixiyaa laakiin ribaduu ku shaqaystaa oo xoolahan halkuu ka keenay miyaa taqaanaa ribada ayuu ku shaqaystaa ama mucaamalaad kale oo muxarama ayuu xoolahan ka soo saaraa waa qofkaasi oo uu hoos u dhigaayo oo uu ku dadaalayo sharaftiisi iyo karaamadiisu inuu meesha ka saaro ama waxaa la odhanayaa sheekhaasi waa sheekh caalimo oo sidaa yeelo oo masaa'ilkaa yaqaanoo dadka wuxu sheega kolkaasuu odhanaya waa run laakiin fannigaasuu ka fadhiyaa ama luuqada kuwa wanaagsana ama laxnigiisaa badan isagoo oo xaaladaasi xaasidnimadii uu qarsanayay dabadda u soo saarayo doonaya inuu qofkaa wax ku yeelo ama uu hoos ugu dhigo walaalayaal cudurka la yidhaahdo xaasidnimada aada iyo aad aynu uga feejignaano aynu iska ilaalino had iyo jeer wuu iska baahsan yahay qof waliba waxaa la doonayaa naftiisa inuu kala jihaado waxaanay ahlulcilmigu idhaahdaan ciddii had iyo jeer isku mihno ah ama isku shaqo aba gaar bay isu xaasidaan had iyo jeer oo inta kabaha iibisa waxaa dhici karta inay gaar iyagu waxa weeye u loolamaan oo isu xaasidaan inta dharka iibisa inta wax soo dejisa ee jumladlayaasha ah inta waxa weeye tafaariiqda wax ku iibisa cidda culimada ah ee cilmiga sharciga ahi uu kulminaayo cidda kale ee howl kale ay jamcinayso had iyo jeer intii isku mihno ahiba xasadkaasi wuu dhex qaadaa shaydaankuna aada iyo aad buu ugu dadaalaa halkan aynu joognaa waa suuqii waa meel runtii waxa weeye ganacsiga iyo bayca iyo shiraagu uu ku badan yahay meelahaana xanuunkaa xasadka laydhaa aad buu ugu badan yahay ummadda muslimiintaa haddaynu nahay walaalayaal aynu iska ilaalino oo aynu qaadanna dardaaranka rasuulkeenna sharafta leh sala allahu calayhi wasalam walaa taxaasaduu ha isxaasidina dardaaranka labaad waxa weeye walaa tanaajashu ha isku eriyina iibka waa najshigii bayca waxa weeye galaayay ayay ahlulcilmiga badidoodu ku fasiraan waa arrin laynoo diiday axaadiid kalena way ku soo aroorto rasuulku sala allahu calayhi wasalama nahaa cani najshi najshiga waxa loo yaqaano wuu reebo wuu nahiyey najshiguna wax kale ma aha waa arrin in badan ka dhaca dadka dhexdooda qof wax iibsanaya ayaad aragtay marka lagu sito kolkaasaa tusaale ahaan toban dollar buu alaabtii ku iibsanaya wuxuu leeyahy toban dollar iga sii kii najsiga samaynaya halkan ka soo boodaya kolkaasuu odhanaya aniga alaabtan shan iyo toban iga sii wuxuu ku kordhinayaa ziyaadinayaa lacagtii kii iibinayay buu ku leeyay waa anaga shan iyo toban iga sii iyadoo ujeeddadiisu ay tahay inuu dhibo qofkan wax iibsanaya mushtariga ah ama uu anfaco kan waxa weeye wax iibinaya oo lacagta dee loo siyaadiyo loo kordhiyo ama ujeeddadiisu ay tahay labadaa arrin oo wada socda najshiguna markaa waa muxaram dadka had iyo jeer bayca iyo iibka iyo waxaa ku dhex jirana waa mid ka dhaca aad iyo aad waa in looga fogaado la iska ilaaliyo waxaa ahlulcilmiga qaarkood tilmaameen waxaa kaloo soo geli kara marka wax la kala iibsanaayo wax la kala iibinaayo la mucaamalaayo wax allo wixii keenaya khiyaamo iyo waxa weeyaan markaa shirqool iyo kish iyo wixii aan fiicnayn oo dhan in laga fogaado la yska ilaaliyo dadka kala dilayana waa laga qaadanaya walaa tabaaqaduu ha isu cadhoonnina oo wax kasta oo keenaya dadka muslimiinta haddaad tihin inaa isnacdaan oo kala dhimataan aada iyo aada isaga ilaaliya asbaabta keenaysa baqbaaga iyo cadhada dhexdiinna imanaysa ka fogaada baa rasuulku leeyihi sala allahu calayhi wasalam haddii taa layna faray dhinaca kale waa isjeclaada oo wixii aa isku jeclaan lahaydeen idin midayn lahaa isu keenkeen isu kiinkeeni lahaa dhan idiin wada jeedin lahaana ku dadaala weeyaan waxaa laga soo reebayaa uun albuqdu fillaah cid xumaan samaynaysa la hubo oo waxa weeye bidco ah ama macsi ah ama wax xun ah oo kale oo la hubo cidda muujisanaysa ee samaynaysa isaga kaa ilaahay dartii in loo naco waa mid sharciga ka mid a bale rasuulkeenna waxaa laga wariyey inuu yihi sala allahu calayhi wasalam awthaqu cura aliimaani alxubu fi llahi walbuqdu fi llah ilaahay dartii in wax loo jeclaada ilaahay dartiina wax loo naco iyadu waxay ka mid tahay guntimaha iimaanka kuwa ugu adag bay ka mid tahay walaa tadaabaruu ha isu dhabar jeedinina macnuhu waxa weeyaan bay ahlulcilmigu yidhaahdeen ha kale hijiroonnina oo intaa isnacdaan salaanta iyo hadalka ha kala xidhannina oo markaa iska soo horbaxdaan ha kala baydhina idinka oo taasi ay keentay isku dhacsanaana isku dhacsan tihiin iyo cadho a isu cadhoonaysaan sideedabana dadku dee waa bani aadam carab iyo labadiisa daan baa isqoonsadaa had iyo jeer waa la ysku dhacaa marar badan sidaa awgeed baa sharcigu wuxuu inoo fasaxay labada qof ee isdila ama isku dhaca ama isu cadhooda inay waxa weeyaan saddex cisho ay kala maqnaan karaan oo saddexdaa cisho mid waliba uu ku soo nafiso oo waxa weeye uu iskaga soo saaro waxaan walaalkii u galay wixii saddexdaa ka dambeeya inay kala baydhaan oo islaanta isjaraan uma bannaano xalaal umaha sida rasuulkeenu sheegay sala allahu calayhi wasalam waxaa laga soo reebayaa in qofka diin darteed looga tegayo xumaan baa lagu arkay ama bidca ama macaasi ama wax kale oo xun waa loo naseexeeyo wuu dayn waayey qofkaa ilaahay dartii in loo jaro oo laga goosto ayaa waxa weeye bannaan sida adilo kale ku soo aroortay wa kunuu walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin dardaaranka kale waxa uu yahay barhkii yaanu iibin barhkiina kale iibkooda oo waxaa iibka loo yaqaano iyo sidaas oo kale shiraaga oo iibsiga ah ha iska dulgelinina suurooyinkeeda waxaa ka mid a bay ahlulcilmigu yidhaahdeen qof waxa weeyaan markaa wax iibsanayaad aragtay oo mid kale wax ka iibsanaya imisuu kaa siiyey weli way wada joogaanoo wixii bay dee way isbaayacayaanoo wixii bay kala iibsanayaan imisuu kan kaa siiyey wuxuu iga siiyey toban dollar waar anigaa shan kaa siinayey oo shan dhan kaa daynaya iska udhig alaabtiisaoo ina mari anaa meheradaydan shan qura kaa siinaya ina mari waa nooc ka dulgelina waa iibkii walaalkaa ama iibkii barhka kale oo qofkan iibinaya weeye mana bannaana ama waxa uu ku yidhi toban buu iga siiyey alaabtan waxaad ku tidhi anaa mid ka qiimo badan oo ka qaalisan baan tobankan kaa siinayaa ina mari mucaamalada noocaasa iyo waxyaabo kaloo badan oo u dhowina way ka dhacaan suuqyadeenna in fara badan waxaana waajiba axkaamta bayca in la barto baaraka allaahu fiikum wa kunuu cibaad allaahi ikhwaana addoommaha ilaahay ow kuwo walaala a noqda baa rasuulkeenna sharafta layidhi calayhi salaatu wasalaam oo intan dambe waxay sababaynaysaa bay ahlulcilmigu yidhaahdeen inta hore oo haddaad doonaysaan arrimaha hore inaad ka fogaataan oo mid noqotaan oo isjeclaataan oo xasadka iyo kala jeedsashada iyo isucadhoodka iyo iibkaasi oo la ysku eriyo iyo umuurtaasoo dhan aad ka badbaadaan walaalnimada xoojiya oo walaalo noqda waayo inama almu'minuuna ikhwa dadka mu'miniinta ahi iyagaa walaala waxaana rasuulkeenu ku sifeeyey sala allahu calayhi wasalam mahalka dadka mu'miniinta ahi inuu yahay ka mahali iljasadi alwaaxid sidii jidh keli ah oo haddii xubini ay xanuunto inta kale xanuunkii ay la dareemayso oo ay waxa weeye la saamalaylayso walaalayaal dardaaranka rasuulkeenu wuu sii waday sala allahu calayhi wasalam almuslimu akhulmuslim muslimku muslimka kale waa walaalkii waxaana caad ahaan la yaqaanaa walaaluhu way isjecel yihiin dhanna way u wada jeedaan waanay wada tashadaan ismana necbo wax dhiboo weynna isulama yimaadaan sida badan ee caadadu ay tahay markaa labada qof ee muslimiinta ahay sidaa waa inay isu noqdaan laa yadlimuhu ma dulmiyo oo kuma gardaroodo yacnii yaanu ku gardaroon walaa yakhduluhu ma hoojiyo oo xilli uu uga baahan yahay gargaar iyo garabsiin waxa weeyaan garabkiisa kama baxo walaa yaxqiruhu mana xaqiro oo ma quursado oo ma yaso markaasaa rasuulkeenu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam alla ka cabsigu waa halkaa alla ka cabsigu waa halkaa laabtuu saddex jeer tilmaamay halkaa weeyi waxaana taasi inoo faa'iidaynaysaa cabsida ilaahay waxay taallaa qalbiga laakiin waxaa wanaagsan ee qalbiga ku jira xubnahana uu ka muuqda oo had iyo jeer qofka qalbigiisa iyo baatinkiisu kalkiisaasi markuu hagaago korkiisana wax wanaagsan baa ka muuqda oo afkiisa iyo aadinkiisaba wax wanaagsan baa ka muuqda laakiin qofka xaggiisan hoose markay xun tahay markaana had iyo jeer wax xun baa ka muuqda qofkana shar waxa ugu filan walaalkiisa muslimkaa inuu xaqiro baa rasuulkeenu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam u fiirsada arrintaasi halka ay taagan tahay had iyo jeer dadka marka dee la eego dib loogu soo noqdo xaalkeenna qof waliba dib isugu noqdo qofba qofka kale ayuu dhulka la simayaa had iyo jeer oo waxa weeye waxba yahay ka soo qaadaya sida faraha badan tan noocaasina walaalayaal waa mid aada iyo aada u khatar badan qof walibana isagunbaa isla toosan kibirka markuu sheegayeyna rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku tilmaamay inuu yahay batru lxaqi wakamdu nnaas waa xaqii in la diido oo la deedafeeyo iyo dadka in la yaso oo la xaqiro oo waxba yahay laga soo qaado weeye tan noocaasana waa in aada iyo aada la ysaga ilaaliyo waana waxyaabaha walaalnimada dilaaya walaalkaaga ganacsiga kugula jira ama ardayga ah ee waxbarashada diinigaa kugula jira ama waxbarasho kaleba kugula jira ama waxa weeyaan markaa arrin kale idin jamcinayso marka aad xaqirtee aada yasto taasi inaad kala dhimataan oo kala fogaataan oo arrimahaa hore aynu soo sheegnay meesha ay yimaadaan ayay keenaysaa ilaahay khayrkii iyo wanaagga hayna waafajiyo dembigeennana ilaahay ha dhaafo boggeenna ilaahay burcad ha isu mariyo qulubteenna ilaahay ha isu soo jeediyo xasadka iyo isu cadhoodka iyo xumaan oo dhan ilaahay ha inaga dhex saaro aquulu maa tasmacuuna waastaqfiru allah alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin yaqulu lxaqa wahuwa yahdi sabiil وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الشافع ليوم المعاد أما بعد ولا ليال وxa rasuulkeenu xadiidka ku dhammaystiray صلى الله عليه وسلم كل المسلم clى اlmuslimi xaraamu damuhu wa maaluhu wa cirduh qof kasta oo muslim ah muslimka kale dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisuba xaaraan bay ka tahay yacnii arrimaha inuu waxyeeleeyo oo dhiiggiisa xaqdarro uu ku daadiyo ama maalkiisa xaqdarro uu ku qaato oo uu ku cuno ama sharaftiisa xaqdarro uu wax kaga sheego oo cirdigiisa uu ku dhaawaco waa mid xaaraan ka ah sidaynu weliba dareensannahay baaraka allaahu fiikum arrimahaasi inay yihiin lama taabtaan oo dadka muslimiinta dhexdooda waajib ay ku tahay inay iska ilaaliyaan xajkii xajatulwadaac la odhan jiray ee maca salaamaynta rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam aada buu ugu celceliyey iyadoo muslimiintii ugu badnayd isu timi ayuu aada iyo aada ugu celceliyey in la isgaadhsiiyo oo qofba qof sii gaadhsiiyana uu faray rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam sidaa awgeed walaalayaal xuquuqdaasi iyo arrimahaasi waa arrimo u dhexeeya dadka muslimiinta ah marka aynu sheegayno bulsho muslim ah oo madax iyo mijo leh oo nooc weliba ku jirana waa arrimaha bashbash iyo badhaadho ay ku gaadhi karaan adduunyada horumar iyo ilbaxnimona ay ku gaadhi karaan aakhirana waa arrimaha ay ku badbaadi karaan ee ilaahay raalli ahaanshihiisa iyo jannadiisa ay ku heli karaan waayo ummadda guulaysatay fi dunya waalaakhira waa ummadda isjecel waa ummadda waxyaabahaasi khatartaa dhexdeeda waxa weeye ka ilaalinaysa waa ummadda wax wada qabsanaysa waa ummadda dhan u wada jeedsanaysa u wada jeeda ilaahay subxaanah wa tacaala kuwa haynaga yeelo ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrki iyo wanaagga hayna waafajiyo ilaahay intii wanaagsan haynoo sakhiro allahuma inaa nas'aluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghina allahuma aatina fi dunyaa xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar waqinaa cadaaba annaar salى allahu calaa nabiyina muxamedi wcalaa aalihi wsaxbihi wslem